danoor waxaas ma jiro aniga waxaan ahay gabar diin lahaan ahay gabar maalinta yowmilqiyaama in lagula xisaabtami og baan ahay marka haddii dad yuno dadka soomaalida waa iska garanaysaa way iska hadal badan yihiin yuno ani meesha hadda ay igu dhaliilihayaan inaan waxoo dhan aan geeyey aniha meeshaan ka imaaday waay halkii aan ka imaaday oo aan ku dhashay waay so maadaama aniga gabadhii hore hataa iga sii horreysay waxay dhihi jireen waxay geysay lagdheera ay wax kastaa geysaa iyadoo geynin markaa soomaali tu kale had maanta day soo gasho oo ka imaatay lagdheera ka imaatay mise dhadhaab ka imaatay waxay dhahayan dhadhaabay wax kastaa geynahaysa markaa soomaalida hadalkeeda iska badan uma raacayno kolley intaas wax sheegahaysana waa in yaroo kooban oo hadee oo dadkoo dhan ha i wala jeclaadaan mise wax fiican ha iga sheegaan ma dhehaysid marka soomaalidana waxay u badan yihiin adi maanta daa waxba i siinin waxba maa qabaninbo ani maanta daa waxba kaa helin jiiraankaada mise wiilka adeerka u tahay mise gabadha eedada u tahay haday wax hesho waxba maa qabanin marka arrintaas waa arrin beene arrintaas waxba kama jiro aniga waxaan ogahay oo ilaahayna igu ogyahay oo oo dadkana hadee intaas hadda wax yar sheegahayso mooy inta kalena ay ogyihiin aniga inta yareedo resourceska yaraayo xafiiskayga soo maraysay inaan faali aan u distribute gareeyay oo meel kasta subcounty kasta aan geeyo marka arrintaas waxba kama jiro